waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
cabdicasiis shire maanta halkan hoolkan weyn ayaad maamooyin ama hooyooyin ama dumarka yaad ku marti qaaday bal adigoo bulshada inta aan ka soo qayb galin aan fursad u helin inay yimaadaan kulankan iyo munaasabaddan u sharxayaa si kooban bal ku soo dhowow
walaal waa mahadsan tahay magacaygu waa cabdicasiis shir ismaaciil waxaan ahay mulkiilaha maqaaxida sahras kitchen oo ah maqaaxi ku taallo rice control flemington maqaaxi muddo soo jirtay muddo soo shaqaynaysay ku tiirsan macaamiil badan oo soomaaliya iyo afrika ka soo jeeda iyo si afrika u badan marka maadaama aanu leenahay kumnaan qof oo bishiina soo booqda ama dhowr boqol qof maalintiina soo booqda waxaanu go'aansanay bil kasta oo ramadaana inaannu u mahadnaqno oo u abaalgudno dadkaa macaamiisha noo ah oo u badan soomaali u badan marka ramadaanadii hore waxaanu u samayn jirnay masaajidada iyo dhallinyarada iyo bishaa waxaanu gaar u go'aansanay inaannu ku maamuusno haweenka soomaaliyeed oo aannu u samayno afur u gaara ayaga si ay maalintaas xaafadaha uga nastaan oo meeshaan u yimaadaan isu arkaan u ducaysaan u afuraan marka waa barnaamij aan ugu mahadnaqayno macaamiisha sharafta leh noo timaadaan cabdicasiis waad u mahadsan doorashada markaad dumarka si gaara u sharfaysay oo ugu magac daraysay ofurkan walow rag xataa iyaguna ay ka soo qayb galeen laakiin magaca iyo dadka yimid muggiisa ay dumar u badan yihiin maxaad ku salaysay oo aad eegaysay
dumarka waxaan u salay maadaama aan xubin ka ahay bulshada haddana meherad cunto ku leeyahay oo maalin kasta aan arko boqolaal qof inay yihiin dadka howlaha iyo culayska faraha badan ee waddanka iyo qorbuhu uu saaran yahay hadday noqoto qoyska iyo hadday noqoto maamulka biilasha iyo hadday noqoto waxyaabahaas marka waxaan la dareemaa culayska saaran inaan la dareemo oo bishaa barakaysan daraaddeed aan markaa u sameeyo afur tixgelin iyo mahadsanid ah
dareenkaaga iyadoo hoolkii la soo buuxiyey maanta si fiican khudbado wanaagsan iyo hadalla aad u wanaagsanna laga jeediyey dareenkaaga aad baan ugu faraxsanahay waxyaaba aan ku haminaayey oo ku taamayey inay maanta suurta galaan intaasoo hooyo isu yimaadaan meesha ku afuraan ku kulmaan boosof inta badan markaan ama shaqaynaayo ama dadka maraayo waxaan waxaan arkaa hooyooyinka culayska iyo bareesharka saaran marka maanta waa qayb ka mid a aan kaga khafiifinayno annagoo sii wadayna barnaamijyada aan ku taakuleynayno ku taageerayno hooyooyinka soomaaliyeed bulshada maxaad u jeedinaysaa adoo fursaddan ka faa'iidaysanaya munaasabaddan aad samaysay iyo ramadaanka oo isku jiraba
bisha barakaysan waxaan dadka ilaahay uga baryaa in camal kastoo suuban uu ka aqbalo annagu sahras kijin ahaan iyo maqaaxideeda waxay diyaar u yihiin horta inay inay qaabilaan dad kastoo u baahan ama munaasabad aroos ama munaasabad gaara ama mid qoys inaan soo dhowayno oo aannu adeeg fiican iyo cunto dhadhanle aanu u samayno sidoo kale bulshada inay mar kasta ku hamido inay isu yimaadaan wax wada qabsadaan wax istaraan oo qofku uusan dhehin anu waa yarahay dad waxuma qaban karo anagoo maqaaxi yaraa toban qof oo shaqaale ah inaanu isu keeni karo dad boqolaal qof gaaraya ay meesha meesha ku wada imaan karaan marka waxtarka iyagu inuu baahsan yahay marka ganacsada saasoo kale waxaan u dirayaa fariin ah fadlan idinkuna ka qayb qaata sidayadoo kale bulshada inaad wax ku celisaan oo ha noqonina keliya dad maaragtay ganacsiga iyo transactionka iyo iyo beeca keliya xoogga saara dad waxtarka bulshada ku dara qorshayaashooda sanadkiiba hal munaasabad laba munaasabadood dad waxtara ku darsada qorshayaasha iyo istaraatiijiyooyinka aa leedihiin aad baa mahadsan cabdicasiis adaa mahadsanay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho